maanta waxaan taaganahay webiga shabeelle buundadii jowhar ilaahay mahadiis alxamdulilaahi webiga biyo dhexdhexaad ayuu keenay dadku waxay ku jireen xaalad xun oo biyo la'aana oo webigii uu qalalay marka ilaahay baa mahad iskale biyahan haddana soo gaaro markaan aragnay aad mooddo inay xareed yihiin waa biyo ku filan beeraha iyo xoolaha iyo duunyadoo dhan ilaahayna waxaan ka sii baryaynaa in ay biyahaas ay noo sii bataan gaar ahaan hiintooyda iyo buundada inta u dhexayso meesha aan taagannahay muddooyinkan webiga ilaa maaragtay waa qalalnay ummaddii oon iyo dhibaatooyin badan ayaa maaragtay la soo dirsay webiga dhinacihiisa ay ama maaragtay dadkii ku noolaa jira hadday yihiin dadweynihii caadiga ahay hadday yihiin beerihii hadday yihiin xoolihii culeys badan ayaa jira ilaahay ayaa mahad iskale dhanka tacabka waxaan maaragtay aad iyo aad ugu baraarujin lahayn hadda dalag ama qudaarta sidaasoo kaleento waxaa rajeyhaynaa inayba biyahan yimid hadda ay ka faa'iidaysayso haddana inay maaragtay beeraha ay waraabsadaan si ay hadhowta u helaan abuurkii iyadoo la abuuray badarkiina uu maaragtay roobkii uula kulmo asigoo aad iyo aad maaragtay meel fiican maraayo waxaan rajeyhaynaa inay beeraleydana ay ka faa'iidaystaan maadaama uu wiigi biyo keenay si ay maaragtay dalagoodii iyo horu maaragtay markii beerihii looga howlgeli lahay aad iyo aad sidaas ayaan jeclaa lahayn inay beeraleyda ayana uga faa'iidaystaan